Xaflad si hees sare ah loo agaasimay ayaa ka dhacday magaalada Hobyo taasoo lagu shaacinayay aqoonsiga rasmiga ah ee ay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Galmudug siisay iskuulka Sheekh Maxamed Geedi munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka iyo ardayda iskuulka ugu horeyn maamulaha iskuulka Nuur Axmed Maxamed ayaa ka warbixiyey heerarka kala duwan ee uu iskuulka soo maray tan iyo aasaaskiisii runtii iskuulku wuxuu ku soo shaqeeyey maraaxil kala duwan oo wuxuu soo maray xaalado kala duwan wuxuu soo shaqeeyey iyadoo aan wasaaradda aysan wax garaba uusan ka haysan dadaal dheer iyo juhdi dheer kadib waxay wasaaraddu ay suurtogeliday oo ay noo ogolaatay in iskuulka ay diiwaan gelido ay aqoonsato oo ardadaasi ay helaan waxbarasho aada u wanaagsan iyadoo la raacayo manhajkii dowladda sidoo kale waxaynu ku beegneed xidhitaankii xilligii sana dugsiyeedka labadaas arrimood ayay xafladeennu daaraneed sidaad ogtihiin meeshaan iskuulkaas way tahay waxaa kaloo u dheer ay miise gooniya la leedahay in ardayga aan iskuulka keliya loo dhigina qayb qur-aanana uu leeyahay oo labada gelin inta loo qaybiyo qaybna qur-aanka loo dhigo qaybna iskuulka loo dhigo runtii markaan xaaladda degmada qiimaynay waxay nala noqotay baahi loo baahan yahay ama waxa weeyaan jirta in ardaygu uu isku helo qur-aankii oo weliba gelinka hore ah xilliga kalena uu iskuulkiisii iyo waxbarashadiisii maadigaadid u dhigto dhanka kale mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey aqoonsiga cusub waxayna ka codsadeen wasaaradda waxbarashada galmudug inay kusoo darto qaar ka mid a macalimiinta qaranka si kor loogu qaado tayada waxbarashada iskuulka loogana jawaabo baahida sii kordhaysa ee dhallinyarada waxbarasho doonka ah waxaan rabaa inaan marka koowaad mahadcelin culus u jeediyo wasaaradda waxbarashada galmudug oo aan kaga mahadcelinayno annagoo afkii dadka ku hadlayna natiijada fiican oo iskuulkan ay maaragtay ay u keeneen labaad iskuulkan hadda waxaa dhama toban sano dhisan yahay labaatan sano markii laba sano waa la yaab laba sano meesha ay ku gaareen iyo dadka shacabka iyo dhallinyarada waladii soo xaayirtay aad baan ula yaabay waxaan aaminsannahay maanta waxaa lagu jiraa iga qora warkaas maanta waa laba kun labaatan iyo shanta ogaada shan sano kadib waxaa arki doontiin iskuulkan oo arday jaamacad dhamayska qalayi doonto insha allah si ay u diyaarsan yihiin baa la gaari doonaa
dhanka wasaaradda waxaa moodaa inuu soo fiicnaanayo marka aad baa waxaan ugu dhiirigelinaa wasaaradda in macalimiintii sanadkan soo socda in iskuulkan uu macalimiin helo oo arrintaas lagala shaqeeyo maamulka iyo iyo guddiga halkan gacanta ku haya sidii macalimiinta qaranka ay qayb uga heli lahayeen